You're with SBS Radio.
allah u naxariiste waxaa isbitaal ku yaala magaalada dooxa ee caasimadda dalka qatar gelikii dambe ee shalay ku geeriyooday gudoomiyihii gobolka banaadir duqii muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yiisow kaasi oo u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray qarax ka dhacay toddobaadkii hore xarunta dowladda hoose ee uu ku shaqeeyo maamulka gobolka banaadir gudoomiye yariisow oo dhaawiciisa ahaa mid aad u culus ayaa khamiistii hore loo qaaday dalkaasi qatar iyadoo muddo toddobaad ah lala tacaalayay waxaana sidoo kale lala qaaday tiro dhaawacyo kale oo gaaraya ilaa iyo tobaneeyo ruux kuwa oo mid ka mid ah maalmo ka hor isna halkaas ugu geeriyooday dhaawacii soo gaaray safiirka dalka soomaaliya u fadhiya magaalada dooxa ee dalka qatar cabdirasaaq faarax cali ayaa warbaahinta u xaqiijiyey geerida injineer yariisow oo muddo toddobaad ah halkaasi lagula tacaalayay inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun guddoomiyihii gobolka banaadir ahaana duqa magaalada injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow waxaa la keenay dalka qatar maalinkii lix iyo labaatankii july ayaa la keenay isbitaal la yidhaahda xamad hosbitaal ayaa lagula tacaalahayay muddo lix beriya ayuu halkaa ku jiray waa xaq weeye geeridu maanta markay sagaal saac iyo afartan daqiiqo ahayd ama saddexdii galabnimo iyo afartan daqiiqo oo galabnimo ah ayaa nafti ka baxday ilaahay ha u naxariisto waana dhintay annaguna waa ka daba tegaynaa intii dhimatayna allah ha u naxariisto eheladiisa iyo ummadda soomaaliyeedba waa uga tacsiiraynaynaa waxaana u rajaynaynaa samad iyo iimaan asagana ilaahay inuu jannadii ka waraabiyo doomiyahu gargaar caafimaad intii la samayn karay oo qof bini aadana samayn karay ayaa loo sameeyey waxaa nagula sugnaa oo halkaa nala joogay ilmihiisii iyo xaaskiisii oo dhan aad bay ugu faraxsanaayeen sida loogu dadaalayay iyo dhakhaatiirtu siday u agtaagan tahay iyo qalabka casriga ah ee maaragtay loo adeegsanahayay wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda soomaaliya khadiijo maxamed deeriye oo ka mid ahayd madaxdii dowladda ee isbitaalka dooxa la joogay dhaawaca guddoomiyaha ayaa ka hadashay geeridiisii iyadoo ka tacsiyeysay inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun maadaama naf kasta ay dhadhaminayso mowdka waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu naxariistii janna siiyo guddoomiyihii gobolka banaadir duqii magaalada muqdisho mudane dhintay marxuumka cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariisow ilaahay naxariistii janno ha siiyo ani saaki waxaan ka soo baxay dooxa waxaa ila socday marxuumkii kale ee halkaas ku dhintay xaaskiisii xayina ma lagu noolaado xaraariguna looma dhinto saacaddana intaana ku ekayd markaan ka soo degay garoonka aadan cadde waxaa soo wacay safiirka dooxa noo fadhiyo dalka qatar ambasadar cabdirasaaq faarax calitaano isla markiiba wuxuu igu wargeliyey in marxuumka uu hadda naf baxay ilaahay ha u naxariisto asaga iyo intii kaloo dhimatay annagana ha nooga daba naxariisto waxaa dhaawacyada kale ee meesha ku haray ilaahay ayagana ha u booga dhayo inta islaamoo bogta allaha caafiyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya xasan cali khayre oo ka tacsiyeeyey geerida duqiya muqdisho ayaa dhanka kale waxa uu magacaabay guddi ka kooban gole wasiiro oo ka shaqayn doona aaska qaran ee lagu wado in loo sameeyo gudoomiyihii gobolka banaadir bismi illahi raxmaan iraxiim inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan tacsi u dirayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka magaalada muqdisho tacsidaas oo la xiriirta allah u naxariistay geeridii ku timid injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer yariisow oo ahaa allah u naxariistee guddoomiyihii gobolka banaadir islamarkaana ahaa duqii magaalada muqdisho oo maanta ku geeriyooday magaalada dooxa ee dalka qatar waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed meel walbay joogaan ilaahay samri iimaan haidinka siiyo gaar ahaan shacabka magaalada muqdisho waxaan tacsi khaas ah u dirayaa eheladiisii iyo qoyskiisii gaar ahaan xaaskiisii caruurtiisii walaalihiisii iyo qaraabadiisa dhow oo aan leeyahay ilaahay samir iimaan ha idinka siiyo wuxuu ahaa haliyey qaran wuxuu ahaa nin daacad ah wuxuu ahaa nin iimaan badan wuxuu ahaa nin dhib badan kusoo bixiyey in qarannimadu istaagto ilaahay samri iimaan ha naga wada siiyo isagana janatulfardowso allah ka waraabiyo gudoomiyaha guddiga qabanqabada aaska qaran ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya mahdi maxamed guuleed qadar ayaa sheegay in guddiga qabanqaabada aaska qaran ee uu magacaabay ra-iisul wasaare khayre ay ka shaqayn doonaan sidii aas qaran loogu samayn lahaa allah u naxariistee gudoomiyihii gobolka banaadir isagoo sidoo kale xusay in madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu amray in muddo saddex maalin ah calanka dalka hoos loo dhigo si baroordiiq iyo duco loogu sameeyo gudoomiyihii gobolka banaadir marxuum cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow gudoomiyaha gobolka banaadir iyo duqa magaalada oo shaqo badan oo howlkar ah waxaan dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo shacwinaha gobolka banaadir dhammaantoodii iyo qoyskii iyo qaraabadii iyo ehelkii iyo asxaabtiiba leeyahay sabir iyo iimaan allah ha u naxariisto gacanka xag daran ayaa dishay innagana ilaahay ha inooga daba naxariisto markaan miiqaamkiisa gaadhno wakhtigeenna ay timaado guddida halkan taagan oo ka tirsan golaha wasiiradu waa guddida qaran ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre uu u magacaabay inaannu ka shaqayno aaska qaran iyo qabanqaabada aaska iyo soo qaadista meydka iyo duugista intaba iyo munaasabadaha kale oo lagu xusayo allah u naxariistay walaalkeen cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariisow waxaan kaloon doonayaa inaan sheego in madaxweynuhu amray in saddex cisho oo bareer diiq ah aannu ku dhawaaqno saddexdaa cisho calankana hoos loo dhigo insha allahu waa samaynaynaa xukuumadduna waa fulinaysaa waxaa kaloo laga bilaabo saacaddan idaacadda raadiyo muqdisho iyo t v-gaba laga saaray qur-aan loogu barordiiqaayo loogu ducaynayo marxuumka cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariiso waxa uu ku dhashay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya isagoona waxbarashada dhanka dugsiga kaga baxay magaalada muqdisho waxa uu sanadii kii ka qalinjibiyey jaamacadda ummadda soomaaliyeed ee magaalada muqdisho markii uu jaamacadda dhameeyey ilaa iyo sanadii kii waxa uu ka shaqaynayay wasaaraddii howlaha guud iyo guriyeynta iyo wasaaraddii maaliyadda oo uu ahaa injineer iyo maamule mashaariic burburkii kadib waxa uu gaaray magaalada london ee dalkaasi britain waxaana injineer yariisow intii uu ku sugnaa magaalada london uu wax ka bartay maaraynta dhanka ganacsiga culumta kombyuutarada iyo maamulka iyo maaraynta guriyeynta iyadoo sanadii uu shahaadada mastarka ka qaatay jaamacadda westminster ee dalka britain ku taala waxa uu magaalada london ka ahaa hogaamiye bulsho waxa uu noqday gudoomiyihii ururka u dooda xuquuqda soomaalida u k ee somaali consern group muddadii u dhexaysay ilaa sidoo kale waxa uu ka shaqeeyey dowladda hoose ee magaalada london intii u dhexaysay sannadihii ilaa injineer yariisow oo siyaasadda dalka soomaaliya door lixaad le ka qaatay burburkii kadib ayaa waxa uu noqday madaxa xafiiska ra-iisul wasaaraha dowladdii kumeel gaarka ahayd intii u dhexaysay bishii oktoobar ilaa iyo bishii februari waxa uu sidoo kale noqday agaasimihii habmaamuuska xafiiska madaxweynaha intii u dhexaysay bishii februari ilaa iyo ogost bishii ogost kii waxaa loo magacaabay wasiirka lacagta dowladdii kumeel gaarka ahayd isagoo xilkaasina hayay ilaa iyo bishii julaay kii waxaa loo magacaabay wasiirka warfaafinta dowladdii kumeel gaarka ahayd isagoo xilkaasina hayay ilaa iyo bishii diseembar isla sanadaasi saddexdii bishii diseembar kii waxaa loo magacaabay la taliye sare ee ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo afayeenka dowladdii kumeel gaarka ahayd isagoona xilkaasi hayay ilaa iyo bishii juun sanadii kii abril kii waxaa loo magacaabay la taliye sare ee afayeenka xafiiska madaxweynaha soomaaliya isagoona muddo sanad ah hawshaasi hayay kii bishii maaj kii waxaa loo magacaabay injineer yariisow wasiirkii wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska soomaaliya hase yeeshee kii bishii janawari sanadii kii ayaa loo magacaabay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho isagoona xilligaa lagu bedelay gudoomiyii hore ee gobolka taabit cabdi maxamed waxaana intii uu xilka hayay lagu xusuustaa injineer yariisow in howlo fara badan uu ka qabtay degmooyinka kala gedisan ee gobolka banaadir sida dhismaha wadooyin muhiim u ah degmooyinka ka tirsan gobolka banaadir hirgelinta xarumo dhowr ah oo degmooyinka gobolka banaadir uu ka hirgeliyey dib u soo celinta xarumo dhowr ah oo ay dowladdu lahayd oo dad gaarihii ay gacanta ku hayeen iyo sidoo kale in dib guryahoodii uu gacanta ugu geliyo dadkii lahaa oo sanadaad u fara badan si xoog ah looga haystay allah u naxariistee injineer yariisow gelinkii dambe ee shalay ayuu ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada dooxa ee caasimada dalkaasi gadar iyadoona la filayo in maalinta beri meydkiisa la keeno magaalada tal muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya si aas qaran loogu sameeyo waxaana wiifka kaga tegey xaas iyo toddoba caruur cabdiraxfiid cabdisamad idaacadda s b s magaalada muqdisho
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.